kun iyo shan boqol iyo naxaabiista la sii daayey oo ku xidhnaa xasbiga dhexe ee dhaqan celinta dowla deegaanka soomaalida etoobiya xasbiga dhexe ku xidhnaa oo muddadii magaranaysaa muddo ku xidhnaa dalkaas ayaa lasii daayay oo galay dembiye kala duwan magaranaysaa lagu xakumo oo xabsiga ku jiray xarunta dhaqan celinta iyo kuwaas weyaan kuwa lasii daayay maanta marka maxay ahaayeen dembiyada markii hore loo haystay oo hadda loo sii daayay dembiyada ma garanaysaa loo haysta loo xiday waxay ahaayeen horta dembi qofku korku galon ba horta sharciga etoobiya sida uu dhigayo qofku haddii uu dembi gala unbu ma garanaysaay xarunta dhaqan celinta ma garanaysaay geli karaa unbu gari karaa dembiye kala duwan iyay galeen ba dadkan iyay lahaayeen ba ahayd dembiyadooda waxa wey waxaa kamid a kuwa ma garanaysaay kuwa qof dilaa ma garanaysaa ku jira kuwa dad daayaba ku jira kuwa dad kufsiga ku jira kuwa nabadiida ma garanaysaa ku jira kuwa ma garanaysaay lagu qabtay ma garanaysaa iyagoo falal dembiyada gacmaha kula jira iyaa ku jira kolkaa dembiyada magarasa lagu eedeeyey dadkani waxay ahayd maxkamadu markii hore ku xakuntay dembiyadoodu aad ba way kala duwan yihiin waxaana magarasa la mariyey sidoo habka haaba magarasa loo magarasa xukunka marka hore u mareen ba ahayd oy magarasa jeelka dhexe magarasa ugu jireen xarunta dhaqan celinta dowladeega soomaalida etoobiya ugu jireen madaxweynaha cafiyey marka dadkan kadib markii ay guddigu magaranaysa guddiga magaranaysa bayaankan lagu aasaasay ee xilliga waajibaadka uu ka saaran yahay arrimahan dhaqan celinta maxaadiista uu ka saaray codsigoogii magaranaysa dadkan ay usoo gudbisteen intuu maanta un dhacdayna maaha mar kastina magaranaysa to la sameeyo weyaan taas iyay magaranaysaa kadibna go-aanka ugu dambaysana madaxweynaha dowla deegaanka iskale markay guddiga ay magaranaysaa ay soo dhameeyaan howlahooga waxay ugudbinayaan madaxweynaha sida dastuurku sheegayo dastuurkuna kama dambeyn xusinaya go-aanka xubnaha magaranaysaa cafiska dalbaday in magarasa cafiskooga magarasa lagu sii daayo